kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysiyada wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya haddii allaha awoodda leh laga helo khilaafkii siyaasadeed ee in muddo ah u dhexeeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa la sheegaya in lasoo afjaray barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonnaa haddii allaha awooddale laga helo qodobada kale barnaamijkan caawi aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa maamulka jubbaland waxa ay maantay howlgallo ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose faahfaahin la xiriirta barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonnaa qodobada kale barnaamijkan caawi aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya odayaasha dhaqanka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa la sheegayaa in ay iska diideen in ay la kulmeen ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo habeenkii labaad ku hoyanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabelle maantay waxa ay gaareen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonaa haddii allah awoodala laga helo qodobada kale barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe maantay waxa uu booqday deegaano iyo degmooyin ciidamada maamulka jubbaland kuwa xoogga dalka ay al-shabaab kala wareegeen bilooyinkii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijkan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya saraakiisha ciidamada qalabka sida ee maalmahana ku sugnaa deegaanada galmudug maantay waxa ay booqdeen xerooyin ciidan ku yaalla magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug barnaamijkan ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale barnaamijkan aan kugu soo gudbin doonna waxaa qayb ka noqonaya wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya oo qaarkood la faray dardargelinta qorshaha labada kun toban iyo sagaalka barnaamijkan ayaan inkugu soo gudbin doonnaa xubinta xiisaha badneed ee kalamaan ayaan idiin soo gudbin doonnaa gabagabada barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan heestan mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada ah arbaca ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay ku astaysan tahay sagaalka bisha toddobaad sannada labada kun toban iyo sagaalka barnaamijka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed anigoo cumar ayaan la socodsiinaya ku soo dhowaada barnaamijkii oo dhana waxaana ku bilaabayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka taagnaa khilaafa u dhexeeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiya xilka laga qaaday yuusuf axmed hagar dabageed islamarkaana diiday in uu xilka isaga tago haddaba guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada magaalada beledweyne ee maamulka hirshabelle sheekhu xuseen ismaaciil cali oo caaway la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo guddoomiye yuusuf hagar dabageed in la soo afjaray
laakiin beledweyne waa qaban qabaa aad iyo aad aan uga warqabaa maadaama deegaan doorashadeeda uu yahay halkaa aan kasoo jeedo wallahi kulley dabcan waa xaaladda guud ahaan anigu waa ka fiican yahay laakiin waxaad moodaa adeegi bulshada ay u baahnaayeen rabo in markaa muddo bil iyo oo ku dhow wax la jira oo xogo ay meesha xayiran tahay oo isqabsigii waa gartay u dhexeeyey gudoomiye ku-xigeenkii hore iyo madaxweynaha waa gartay xaguu ku dambeeya marka khilaafkaasi xaguu ku dambeeya inay saameyn ku yeelataad madaa aad yaana umahadsan Eh, waa garta xaguu ku dambeeya marka khilaafka u dhexeeya eh, gud- eh, gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo sidoo kale madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare wallahi weli khudaartii waa socdaa waa taagan yahay laakiin inkastoo hata aan maanta aan maqlaay khudriyahana waa lagu dhex xadiray labada odan waa la sugiyey waa saakeen muddo adiga afar maalin shan maalin berinkii waa saakeen marka xoogoo dagaal badan aa socdo marka waxaa hadda la leeyahay oo haddana soo gaaraya wax xasaalo ah in marka ay ay arrintooda ay soo abjarmayso ay dhamaarato saasaan soo gaareen aan soo raadinka waana rajeynayna insaa lacagtas inay dhamaato insha allah diin ilahay taala Eh, waa gartay eh, yaa qayb ka qaatay isku keenida ee labada mas-uul ee isku haysta ee gobolka hiiraan ee dabcan waxgaradkii iyo xildhibaanada hirsheer iyo iyo xildhibaanada federaalka u tegay qaarkood ee waaba soo baxeen kuwa kale jooga meesha iyo adigu kolley looma kala harin siyaasiyan siyaasiyiintii waxgaradkii ee, gaaskii ee, gaaskii beesha ee, dhammaan adiga looma kala harin arrintaas dhulka dadaalo badana lagu muujiyey ee, dhanka waxgaradkana xoogaa aad yaa loo ammaanayay oo markaas canxuntii isu keenay labada oday ee, inay wada hadlaan inay wada sheekaystaan taasoo markaa fududaysay waxyaabaha hadda aan maqlayno oo hadda ay rajada dhadhow yahay insha allah waxaan maqlaynaa bili ama bilidan wixii ka dambeeyo in marka gudoomiyaha uu meesha ka guuri doono insha allah haddii ilaahay raashinkan uu wareegi doono haddii ilaahayaan rajaynaynaa marka runtii waa culeys badanaa dhacay dhibaato badanaa dhacday adeegii bulshada la waayey maxaa yeele meesha haddii soogaanlayn lama shaqayn karo marka labada gudoomiyinkii ee hore iyo kan hadda la magacaayo caqabada badanaa meesha ka yimid marka insha allah haddii ilahay laakiin hadda waxaan aan insha allah maqlayaa muhamaan tiiri mar aan la sameeyey in marka ay arrinta dhadhow yahay oo maanta bili bili dambe oo taas karo ay soo afjarmi doonta bili ilahay aad iyo aad baan u mahadsantahay Eh, waxay sheegtay in eh, yuusuf axmed hagar dabageed lagu qanciyay inuu xilka u wareejiyo marka eh, qaab nocee lagu qanciyay soos ugu qancay asagu inuu wareejiyo xilka والله gobolka طبعا hiiraan صاحبنا مكيمين صاحبنا انا الهيمين لكن كل وضع هذا في سؤال طبعا عشان الشهور بدل ما شاب بنجي حتى طبعا شرومي في العقد يا يا سوري قال ما في شاء الله دي على شيء دونا لكن هذا نصي هرد دونا لكن كل waxaan maqlaynaa in arrintaas ay lagun tahay insha allah ayna dhamaan doonta bilahi waxaa sheegtay inay wada kulmeen asaga iyo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare waxay ka wada hadleen ma la socnaa dabcan waxaa laga wada hadlaya waxay ahayd keliya sida hadda uu marka uu hadda maqalnay gudoomiyaha waa loo geeyey oo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo madaxkaasad ugeysay markii lasu geeyey kulley gudoomiyaha wuxuu wadaar ka bixiyey waxyaabihii marka uu sameeyey iyo madaxweynuhu aadiye uu ka sheegay oo uu, eh, madaxweynuhu uu ka aqbalay kabacda waxaa lagula galay waxyaabihii kale hoosaa lagula galay oo la isku hegtay marka marka kiyaa marka xooga yar intaas soo gaarsiisay haddana insha allah inay hadda arrintii eh, wadahadalkaas oo la sukeen inay wuxuu fidiyey in hadda wixii soo dhowaadaan ay soo afjarmaan insha allah haddii la yidhahdo ile saasaan rajeynayna laakiin waxa eh, sida hadda aan wararka aan ku maqlaayo wadahadalkaas waa uu wuxuu ahaay eh, isu cudurdaar un, yacni gudoomiyaha xaggiisa maadaama hadda madaxweynuhu loo geeyey eh, loo hooriyey eh, yacni ma garta afeen uu ka uu ka sheekeeyey eh, ama uu ka hadlayba waxyaabihii kalifay iyo dhibaatadii markaas ka ka dhacday raalligelin buu adiga gudoomiyaha ka muujiyey madaxweyne waa ka ogolaaday markii arrimihii kale la hoosa la guda galeen xoogoo way daba dheeraatay xoogoo laakiin eh, waxay soo dhammaadeenaa la leeyahay xali shalay maanta saasaan maqlaayay waa garta marka insha alla haddii leerada maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa inay hawshaasi ay dhammaato gudoomiyahana halkaas uu ka guuro xilkii uu wareejiyo si marka adeegii bulshada iyo dadku waxay u baanaayeen iyo maamulkii ay shaqadii ay u bilaabato dib ilaah yidhahdo insha allah Eh, kulanka ee madaxweynaha uu la qaatay gudoonka gobolka hiiraan kaligiis miyaa eh, la qaatay kulanka mise waa lagu helinayay
dabcan eh, waxgaradkii iyo adigu beesha hadda marka eh, labadaba ay kasoo jeedaan siyaasiyiintooda sanadooda waxgaradkooda yani intaas saasay ahay dadka saasay ka koobnaayeen Eh, iyo dadkooda maamuladii hore soo maro laakiin isla beesha ah marka kolley dad baa dadaal tagiyo labada dhinac dagaal ka yiri reegiiraan kalmili aad soo faragelinin Waa gartay.
laakiin dhinacan ay ka socotay wadahadalkana wadahadal lagula jiro iyadoo Eh, waa dhinacaas gartay.
ku saabsan ay ahayd. insha allah waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhahdo waa u mahadcelinaynaa kolley aan wadda faa'iidaysanaa fursadaha ay siisay Eh, Waa gartay.
insha allah waxaan rajaynaynaa inay soo xiraan ay soo dhameeyaan dadaalka Mhm, eh, waa gartay eh, soo jeedinta madaxweynaha miyuu dabageed uu ku aqbalay xilka inuu ka tago mise eh, dadaal kale ee odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee ku sugan balweyne eh, soo jeedin ka timid ayay eh, macnaha uu ku aqbalay yuusuf axmed hagar dabageed xilka inuu ka tago
marka dabcan eh, haweenkaas eh, waa loo soo jeediyey mararka sanatada laakiin waa waa ma suura gelin laakiin sida hadda aan aan insha allah la socono eh, odayaashii aa ku qanciyeen oo odayaasha iyo waxgaradka adiga arrintaas yani ogolaada inuu ogolaado waxaa keenay ama- ama ama ku khasbay waa waxgaradkii iyo odayaashii iyo xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii laakiin asaga markii labadooda ay kulmeen ay wada hadleen iyo ka dambeeyey waa waa ma ogolaan asaga markaas waa waa wuxuu soo taagnaa war aniga haleydaa xilkaa saasuu soo taagnaa madaxweynahan wuxuu taagnaa maya xilka waa kaa qaaday ninkaan aa qabanaya saas ee laakiin kuley waxaa u qadiyaan saasa isleeyahay xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii iyo waxgaradkii kale ayaa ku kasbay oo yidhahdeen marka adaa fudud marka meesha ay nafteerisid waa saas saas saasaana saasayna u badan tahay aad iyo aad u mahadsan waa gartay magaalada badweyne ee gobolka hiiraan khilaafkan oo in muddaa soo jiitamayay ayaa ka taagnaa marka ma jira wax saamayn ah habayaraat uu ku yeeshay shaqooyinkii maamulka gobolka hiiraan aad iyo aad aad iyo aad xaggii sanatarkii waa gartay marka saamaynta khilaafkan ka dhashay in masuulogya
maqle halo maqle waa ku maqlaa haa xaqiiqatan waa dhibaato badan aa dhacday maxaa yeele bil iyo bar waa dareemi kartaa meel uusan maamulka shaqaynaynin oo hool aysan kala soconin oo dhaqaale aan la qaadaynin oo dadkii yani meelihii yani caafimaadkii meelihii bulshada caafimaad keeni jirtay ad waxyaaba badan aa yani marka dhacay marka uu laga reebo amniga xooga waa iska fiicnaay oo adiga hadda wax dhibaato aa kama dhicin laakiin adeegyadii kale bulshada ayaa aad iyo aad yani magaratay ayaa dhibaato kasoo gaartay marka culeyskaas runtii waa arrin runtii ku jiraan saameyn badan ku yeelatay ku yeelatay gobolkii saameyn ku yeelatay yani magartay ciidamadii saameyn ku yeelatay siyaasadii oo laga cabsi qabay inay ku dhex kulmaan marka dhibaato badan aa dhacda runtii marka haddii ay sii socoleed arrintaasna ay sii socoleed xaqiiqatan intijaara imaan lahayd dhibaata imaan lahayd yani dad badan ay saamaysay marka insha allah cabasho badan hataa ka timid oo dadkii xataa waxgaradka ay yidhahdeen arrintaas yani bal deg deg haloo xaliya ama waa soo fargelinaa markii dambe uun kuleeyahay beesha ayaa uun shicil qaantay iyo dadkii siyaasiyiintii iyo xildhibaanadii markaas yani magaarsi ee arrinta ay sitaas taaganaysay marka insha allah haddii ilaa haddana haddii ay kusoo gebagabeyen aad iyo adan umaadla laakiin su-aasha dhan baan ka jawaabo saameyn badan saameyn badan ayaa arrintaas ay ku yeelatay muddadii khilaafka uu soo isbaxay oo xilka muddadii hore waa laga qaaday la yiri kan kale awood yiri la yiri runtii arrintaas waxay saameyn ku yeelatay inta badan waxay aad u saameysay bulshada aad u saameysay waxay yiraan aad iyo adan gaar ahaan kuwa ku dhaqan dowlada beledweyn waa gartay waa gartay khilaafka u dhexeeya guddoonka gobolka hiiraan iyo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare ee dad badan ayay galaafatay noloshooda oo og tahay in dagaal ka dhacay qaybo ka mid a gobolka hiiraan ay ku dhinteen saraakiil ciidan marka soo jeedintan ka timid maamulka degmada iyo sidoo kale waxgaradka deegaanka ah inuu xilka ka timid gudoomiyaha gobolka hiiraan ma ka bixin kartaa is leedahay khilaafkii meesha ka taagnaa maya dabcan haddii hadda arrintaas waa la xaliyo madaxweyne haddaa uu istaagay oo tan iyo qaybta lagu kala jiray iyo qoladi dadkii uu kasoo jeeday xaliyey la fadhiistay wixii nidaamkii la marsi jiray la marsiiyey taas marka waaba soo dhibaato waana soo afjaray laakiin mushkiladana aad u daba dheeraatay oo xagga xilka qaadista iyo iyo magacaabinta dambo marka tanna haddii ilaa yidhahdo hadda kulli waaba tay sidaan ku sheegay waayo abjarkeeda hadda waaba soo dhamaaday waa soo gebagabeeyey oo odayaashaas ilaahay bixiyey oo hadda yani hawshaas ku dhex jiro oo aanta aan rajeynayo maanta ama biri in marka gudoomiya markaas sida hadda warka ku maqlaayo inuu markaa uu ka guuro isla markaasna xilkii uu ogolaado inuu wareejiyo marka insha allah hadii la marka taas marka waaba soo afjaray waa hadda waa arrinteeda waaba socotaa waa dhamaatay marka aad iyo aad aa umahadsan waa gartay maxaa laga dhexli karaa marka khilaafkan kusoo lalaabtay gobolka hiiraan oo in badan la socoto in maamulo badan ay soo martay hal sana gudaheeda ee gobolka hiiraan dabcan madaxweynaha runtii waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo xildhibaanadii halkaan ka tegida iyo dhammaan waxaa madaxweynaha lagula taliyey in isbedelada badan gobolka hiiraan uu gaar ka ah oo hadda hirshabelle aysan aysan wada qabin oo markasta gudoomiya halkeena waa lix bilood kadib la bedelayo iyo maamulka kaleba in madaxweynaha waa lagala hadlay runtii arrintaas aad iyo baa lagala hadlay in marka arrintaas uu aad uga fiirsado marka hore oo qofka keenaya ka fiirsaa la yiri marka hore oo qofka keenaysa laakiin qofka marka ha keento oo qofka la magacaabo wixii ka dambeeyo haddee qofka waa inaad jaani siisaa marka waxaan qabaa in arrintaas marka aad iyo aad waxyaabaha madaxweynaha lagala hadlay qaybka aheyd waxyaabaha dhibaatada keentana waa loo sheegay marka taas marka waxaan rajeynaa hadda arrinta dirsi badan ee madaxweynaha ka qaatay casharka qaatay maadaama hadda uu dhibaato badan uu kala kulmay xilka qaadistii dabadiid iyo magacaabidii xubin kale gudoomiye kale uu soo magacaabay iyo dhibaatada ka dhacday inuu madaxweyne cashar ay u noqotay saasaa qiyaasa oo hadda wixii ka dambeeya uusan madaxweynaha ku degdegi doonin inuu xil marka ama noqdo kan gudoomiyaha gobolka ha noqdo ama heer gobol ha noqdo ama heer degmo ha noqdo inuusan hadda madaxweynaha ku maxaa yeelay maadaama eeda ay badatay oo dhibaatada badatay oo layiri maxaa hiiraan ku qaas keenay markasta la bedelo dadkii oo markasta yani madarta markii qof la keenaba lix bilood kadib saddex bilood kadib la bedelo qofkii taas marka dhibaatada madaxweynahan waa argay shacabka reer hiirana way arkeen siyaasiyiinta way arkeen xildhibaanadii kuwa heer federaal intii hijweel way arkeen marka arrintaas marka insha allah hadii ilahay waxaan rajeynaya hadda wuxuu ka dambeeyo hadii marka arrinta sida aan sheegaya ay sax noqoto oo gudoomiyaha beledweega uu markaa xilka baneeyo isla markaas ninkaa walaalkiisa hadal magacaada cali maxmud caraale uu toos ugu wareejiyo wixii ka dambeeya waxaan isleeyahay in maamulkaas uu noqon doono maamul markaa la kugsada hirshabeele isla markaasna insha allah waktiga dhiman hal sana iyo xoogaha dhiman ay wada dhamaysan doonaan saasaan rajeynaya waa garta ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysaa madaxweynaha dibadda uusan ku degdegi doonin in mar dambe uu xil uu qaado ama xil uu yani cid uu ka bedelo aad iyo aad waa mahadsan waa gartay ugu dambeyn waxaa soo jeedinaysa oo baaq ah oo ku socda ee maamulka degmada iyo sidoo kale ee waxgaradka ee ku holan baaqa sababta waxa waaye waa si aan uga kafaaidaysana fursada ay siisay waxaan leeyahay waxgaradkii iyo siyaasiyiintii arrintan ilaa waktigii ku dhex jirin haddana insha allah duushooda ay waxaad ka dhiman tahay waxaan leeyahay arrinta sii wada ha quusanina arrintaas waxa waaye waa arrin muhiim ah maxaa yeelay adeegigii loo baahnay iyo gobolkii baahidiisii iyo shacabkii baahidood yaa banaan ka taalo dhibaata badanaa dhacday marka baaqigi marka waxa waaye arrintaas waxa waaye in yani markaas ay nimankaas waxgaradka iyo siyaasiyiintu ay hawshooda sii wataan isla markaasna waxaan leeyahay madaxweynahana dee cashar ha ka qaato arrintii dhacday hadda gudoomiyaha beledweydna isaga insha allah haddii ilaah yidhaahdo waa u mahadcelinaynaa maadaama hadda shasaalaha la sheegayo haddii ay sax noqoto oo markaas yani xilka uusaas ku baneeyo gudoomiyaha cusubna waxaan leeyahay isagana in uu yani isagana uu la yimaado gudihii labadii bilood oo lasoo dhaafay bishii markii lasoo dhaafay wixii markaas yani magaratay gaabiskii dhacay iyo iyo hawlihii dhacay inuu isagana dargelin uu sameeyo maamulkana inay gacantiis qabsadaan shacabkiidan waxaa loo baahan yahay in midnimadooda inay ilaashadaan baaqigin intaasaan uga faa'iidaysanaa raadi kaasi uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada sheekh xuseen ismaaciil cali barnaamijka xulashada wareysiyada ayaad dhegaysanaysaa
mooshin mooshin mooshinaan wadnaa ma xumeeyaad ka wadiin mooshinka guddoomiyaha waa maxay maslaxadda ku jirtaa yaase ka dambeeya isbeddel ayaa loo baahan yahay yaa la beddelayaa guddoomiyahaga beddelaana gartay ayaa lagu beddelayaa ma ogi aryaahtanoo kale ah
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada wareysiyada qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaadna la socotaan haatana magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa hameenkii labaad waxa uu ku hoyanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa maantay waxa uu kulamo la qaatay dhallinyarada ku dhaqana magaalada gaalkacyo iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugan magaaladaasi dhinaca kale odayaasha dhaqanka ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay diideen in ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre kadib codsi uga yimid ra-iisul wasaaraha aqoon-yahan mahad maxamed faarax oo caaway la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu ka warramay sababaha keenay in odayaasha magaalada gaalkacyo ay la kulmi diidaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre isagoona sheegay in ra-iisul wasaaruhu deegaano badan oo galmudug ka mid ah marar uu tegay oo ballanta oga baxay
horta niyo xasan cali khayre waa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo federaalka ah meeshaana maamulka galmudug ayaa ka tarinahayey maamulkii galmudug heer wasiir ilaa madaxweynihii wixii dhammaa waa dhaceen oo hadda wax shaqaynayaa ma jiraan marka dadku waa iska beelo caadiya kulankiisu marka wax macnaha hadda uu samaynayo ma jiraan waayo hadda xilligii wax la dhisayana ma ahan wax uu hadda sheegayo soo kordhinayana ma la garanayo marka sidaa darteed shirkiisu wax macnaha kuma dhisnaba waa gartay ra-isul wasaaruhu waxaan ugu maqaal ah in la kulman ay kasoo horjeesteen odayaasha dhaqanka iyo xoggaradka ee magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug marka sababtu maxay tahay
guud ahaantee waxa weeye odayaasha dhaqanku waa dhaqan siyaasiyiin maaha ninkaana waa nin siyaasiya haddana waa nin barnaamij u gaara wata oo wixiisa u jadwalaysan yihiinoo aan cidna u joojinayn marka barnaamij banaan oo hadda oo meel banaan oo hadda seeda oo ugu talagala odayaasha dhaqanka ma jiraan oo waa un iraaca dhusabanadaan tagno aan wax dhisno warkaasuu soo wadaa warkaasna wax macnaha uu samaynaya ma laha gel qorqaladiyo kuma cado waxa in marka hore lagu tashado lagu heshiiye ayay ku wanaagsanaan lahayd maadaama marka aan wax lagu heshiiye aysan jirin oo awalna markii hore dawladda soo lagu tibaaxaya inuu isagu dumiyoo kala diray oo nimankii sunol jamaaca oo dhusabareeb deganaana oo heshiis gaara la galay xaafna uu ka soo tegey markii dambena xaafi uu wixii dhammaa iska dhigay hadda wax wax lagala hadloo badnaa baa jirinba inuu wax yeeliyo kabaa fuul gaariga fuul gaariga cidna yeeli mayso gaarigaan istaaran oo dalalkii saaran yahay fuula cid ka yeelaysaa ma jirto waa gartay odayaasha dhaqanka magaalada gaalkacyo ayagu maxay dalbanayaan mar hadday diideen inay la kulmaan ra-iisul wasaaraha waxay dalbanayaan in hadii dowlad hadda dowlad maahan ayagu waa odayaal dhaqan dhaqanna sidiisa waa xeerbeeg xeer buu beegaa dadka wixii ku fiican iyo wixii ku xun iyo danahooda iyo masiirka ummadda dhaqan ahaan buu ka taliyaa meeshaana ninkaana dhaqan maahan waa nin siyaasiya waa nin ra-iisul wasaaraha waa nin raba inuu barnaamij gaara meel marsado marka wax quseeya maahan ayagu barnaamijkooda iyo barnaamijkiisa waxas quseeya maahan mana la kulmi doonaan haddii aan laydmo guddi waa loo saari doonaa guddigaasa aragtida siin doona ee waa gartay marka ee wax ay ay odayaasha dhaqanka ee magaalada gaalkacyo ayagu ay doonayaan oo roosaraha ay ka doonayaan maxay tahay waxay ka doonayaan oo gaara ma jiraan waxay rabaan in la madax banneeyo oo dadku ay danahooda iyo masiirkooda ka tashado adduunku waa dimuqraadi madaxweyne ra-iisul wasaaruhu isagu waa nin maadheedkiisuna dhow yahay isla markaasna xisbi samaystay oo axsaabta soomaaliyeed ka mida dowlad buuna ka tirsan yahay mandatekiisuna waa dhow yahay job descriptionkiisuna shaqo la yaqaan weeye ma ahan job descriptionkiisa odayaal dhaqan inuu inta la kulmo asagu wax u sheego dimuqraadiga wadanku dadku in ayagu danada ka tashaan wax u danana doortaan dadna samaystaan ergana samaystaan hadda waktiga la jaan qaadan ayagaa laga doonaya maahan inuu asagu wax u yeeriyo dee xaquma leh asagu waa garta ra-iisaare wuxuu wada xal uu ku midaynayo ee galmudug uu doonayo in galmudug loo midaysan yahay oo aan sadbursi lahayn uu ka dhiso deegaanada galmudug odayaasha dhaqanka magaalada gaalkacyo ma waxay doonayaan in shirka doorashada ama kandib risiinta lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
kulley waxay doonayaayenba dadkii magi horta reer nabada looga tirsan waayo markii hore ku habboonayd inuu talagelintaas u yimaado intii dowladda dhisnayd mar hadduu dowladda intay dhisnaydna cunaqabatayn hore iyo baandaamin hore iyo qaybin hore loo haystay iyo dinintii dowladdiiba inuu sameeyo intaas hore laga tirsanayo haddeer muxuu ka codsanaya asagu muxuu sheegaya hadda dowlad loo dhanyaha dhisayo waxaa la idinku dila harka kuuma jiido runtii xumayoo dhisnayd burburiyey mid fiican uu dhisayo odayaasha haddaysan doonayn marka in shir lagu qabto ee magaalada gaalkacyo ayna diidan in la kulmaan ra-iisaaraha qorshahooda muxuu yahay qorshahooda wuxuu yahay odayaasha dool bay ka tirsan yihin habargeeda la yidhaahdo meeshaasi markii waxay cilaansata shir shirkoodaas ayaa laga degdegaya hadda ninkaan wuxuu meesha usoo aaday inuu shirkaas burburiyaa loo arkaa markii beesha ay ka mid yihiin ay go-aan gaaraan talooyinka ka soo baxa ayay ku camalfali doonaan haddii alla waxaa wareerka keenaba marka hore waxaa la yidhi culankii arabka dallacdo albaqra kama toosaa la yidhi marka hore waxay ku dhiisgaraysnayd halbeeg saxa aysan u cabirnayn meelaha qaarkood meel yar degan ayaa xildhibaano fara badan oo ilaa afar iyo tobana ilaa wasiiro badan oo baadil ah iska haystay iyagoo deegaankooda xataa dhaqaalahaas xisaab ahaan aysan ka soo bixi doonin marka xisaab laba horaan ayay noqonaysaa in la xisaabtamo isaguna wax degdegoo rabaa kuda macal qabaa geelma qoorqoodgee kuma cado waxaa rabaa sal mugdiis inta loo fariisto markaas la xisaabtamo markii la xisaabtamo dadku waxay wada ogdal ku wada yihiin inaad istaan baa fiicane nin asagu dowlad ka socda federaal ah federaalkotasiisaba soomaaliya hal jinsi weeye hal midab weeye hal diin weeye hal insig weeye hal jinsi maadaama ay tahayna federaalismku wuxuu ahaa gobollo israacraacay asaguna nabdaa wuxuu wataa dowlad centraal ay xooggeeda tahay laftiisa ayaan xaaqaas lahayn waxa wasaaraha shaqadiisu waxa weeye nin lasoo doorto maaha waa nin salafkiis ah oo asaga lasoo xulay madaxweynihii soo xulay xataa baawirka uu ku shaqaynayo ma lahan asagoo salafti daarsan waaye golaha wasiiradu wasiirka koowaad golaha wasiirada weeye awoodna uma lahan asagu intuu halkan yimaado waa gartay inuu yidhaahdo waxaasaa igu yeerinaya waa gartay dhaqankii dimuqraadiyaduna waa kasoo horjeedaa dhaqankii awooddoogsiga doolahana waa kasoo horjeedaa dhaqankii dimuqraadiyaduna waa kasoo horjeedaa waa dhaqan munabeliya oo dictatoriyada wey mana waxaasna wax laga aqbalaya maaha daale waa gartay waxgaradka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee tabasho ayay qabaan dowladda federaalk soomaaliya waxay caddaysay in shirka dibshisiinta iyo kan doorashadaba ay ka dhacayaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug tabashada ay qabaan ee dadka ku sugan magaalada gaalkacyo muxuu yahay
waxay qabaan reer galmudug markii la yidhaahdo puntland oo kale la mid tahay puntland madaxweynaheedii ayaa u sameeyey guddiga doorashada awlaawtoodii dhaqanka ayagoo xara ayay soo xuseen dadkii matelayay beelaha israareeb kusoo kala hareen sidaasoo doorashada u dhacday annagu ma aqbalayno sidii baydhabo ka dhacdoo kale iyo meelo lamida inay dhacaan ma aqbali doonno odayaashu saasay taagayiin tabashada ay qabaanna waxay tahay galmudug dadkeedu wixii ay ku tashadaan ayagaa ka tashanaya ee dowladda faragelinta hortaa nagala baxdo markay faragelinta nagala baxdo annagu dad isfahmayo oo wadaaga oo af yaqaano oo isku midaba oo isku diina oo isku jinsiyaanahay laakiin reersaare soomaal noo taana waa ogeyda waa gartay laakiin dowladii hore kii cunafalateeyey ee cuuryaamiyey oo taninka si laga baabixin waayey inuu wixii xaq aan u leenahay na siiyo haddanaa xadka idin geynaya cidka aqbalaysa male laakiin reersaare wuxuu u socodso maahan in uu dhagaysto tabashooyinka ay qabaan ee beelaha dega ee dadka raade ee gobolada midug iyo galguduud oo galmudug ay ka dhisan tahay uuna ujeedku yahay sidii inta la dhagaysto ee dadka tabashooyinka kadib la dhiso ee maamul galmudug loo dhan yahay dhaqan ma u lahaa marka hore inuu dhegaysto ra-iisul wasaare dadka tabashooyinkooda horey ma u dhegaysan jiray meeqa sano ayay galmudug dhisnayd oo cunaqabatayn xuquuqdii ay lahayd milatari beliis dowlad ahaan wasaaradii rarank dhaqaalihii dowladda laga soo dhiibi jiray meequu ku tegrisanayay ma haddoola dhaga cusub la imaanaya haddana dhegaysan jira haddana dhegaysan maayo shaqadiisana ma ahan waxa weye ra-iisul wasaaruhu tabashooyinkeenna hadduu ogaado haddee waxa weye calooshiina tusnigeena ah laga roor afkaaga ilkaaga aan tiriya waa lagu fiican yahay waa gartay reersaare yahay wixii jirana waa ogy annaguna aqoon baa u leenahay isaguna aqoon buu noo leeyahay waa gartay marka barnaamij buu hadda wataa bal bururka iyo saarka wax ka soo dego waktiga uu qabtay iyo meesha uu cilaamiyey iyo wixii markii marka dambe waxaa qasab noqonaysaa dadku inay tashadaan inay gaaraan laakiin hadda gaari xawaara gaariyuu saaran yahay bal gaarigaasi meeshuu la taga derbigaa soo taas waa gartay reersaaruhu oo in ka badan laba asbuuc ayuu ku sugan yahay deegaanada galmudug in badan deegaano badan ayuu booqday wuxuuna la kulmay odayaasha maqan deegaanadaasi wuxuuna kala hadlay sidii loo dhisi lahaa galmudug aan lahayn sadbursi oo loo dhan yahay oo dadka mudug iyo galguduud ay ku qanacsan yihiin marka gaalkacyo ujeedka ay u diideen lakun ra wasaaraha oo loo tabasho bixin lahaa maxay tahay
ra-iisul wasaaruhu horta in awooddaas asagu leh inuu waktigii qabto doorashada meeshiina uu sheego isla markaasna uu yidhaahdo halkaasay ka dhacaysaa kuwa gaariga awood ba u leeyahay abaa kuweydiinaa weriye awood asagu ba u leeyahay xageesay ku qoran tahay anaa idiin yeerinaya anaa qalay anaana qaybiyey waktigaasaa imaanaysaan oo anagu arda arda miyuu wax u yeerinaya dugsigiisa dhigato macallinkiisa dugsi miya Waa gartay.
ayagaa masiirkooda danadooda u madax bannaan inay ka tashadaan Waa gartay.
Wixii Galmudug- dadkooda ayagu ay samaystaan ma ayaga Galmudug- madax bannaan bisa asaga xaq u leh inuu saas yeelo galmudug caasimad bay leedahay caasimadana waxaa lagu qabtaa doorashooyinka dibshisiinta maxaa u diidaya in ee, shirka dhan lagu qabto dhuusamareeb caasimadda waxaan kuu sheegayaa saaxib caasimadda lafteeda heshiisay ku timid waktigeedina waa laga gudbay inay caasimad tahay ergaa qortay ergadii qortay meeshii ay ku shafacayay ahaayeen ergadii isku tagtay laftooda niman baa yimid xilligaas xasan sheekh maxamuud dowladiisii ah wasiir arrimo gudeed iyo niman baa yimid waxbay doorimeeyeen Een, so- waxay faambaa ka dhigtaa xaq maana xal baan bidnay meesha uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaruhu waxaa la siiyey bursi waa ogtahay xildhibaano ayuu deegaankoodii maqan yahay sidoo kale beeshii kale oo uu ka soo jeeday beere xaran ama farmaajo ayaguna waxay qaateen wasiiro iyo xildhibaano fara badan caqabad badan bayna noqotay isla markii dambena xaruntii ku meelgaarka iyadoo la deganaa Een, qalab badan baa ka dhacay waa la socotaa xilligii uu cabdifiriin joogay isla markiiba waxaa dhacday in la tuuray cabdifiriin markii la tuuray ka daayo xaaf baa yimid intii xaaf joogay meeqa nin baa timid axmed shariif oo la gelbina ayaa yimid magaalada gees uu ka tegay dowladda dhexe ka socday in qoorqoor iyo rag baa weli Een, waxaa yimid haddana dhaasko Een, xagga waxaa u kooday haddana ninka la yidhaahdo in carabe iyo iyo cali gacal cabsi barnaamijyadaas waxaa haddana heshiis kalaa la galay ee lasu nool jamaaca heshiis loola soo galay Een, xildhibaano dheeraa waxaa la sameeyey ma dhaqankii iyo ergadii iyo wixii hore miyaa la raacaya mise wax cusub baa la raacaya ma heshiiskii horaa jiraya waxay u baahan tahay wakti dheer Ee, waa gartay Ee, waa gartay reersaaruhu ee, waa gartay reersaaruhu in ka badan ee, afar iyo labaatan saac ayuu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee, ma jirtaa ee, wax kulamo ah oo ka simay ee, gaalkacyo gudaheeda ma jiraan ma jiraan waa gartay marka hadda qorshaha ee odayaasha dhaqanka ama dadka ku nool magaalada gaalkahay muxuu yahay mar haddii ay diideen in la kulmaan rosaari qaranka oo fursad ay tahay in hal mar u yimaado magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug wallaahi galmudug markii ay dhismayd gaaladu nagu korgori jiray oo gari ugu tegi jiray nin soomaaliyeed weeye marsana magaalahiisuna waa joogaa wax loo dhibahayana ma jiraan laakiin weydaro inuu ku socdo ayaan u aragnaa markaan maanta oo shabahan shaqadiisa inuu ku jiro haatanna gobolka jubbada hoose ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ay howlgallo ka sameynayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose iyo deegaano kale ciidanka xoogga dalka ayaa muddooyinka ay howlgallada wadeen waxa ay sheegeen in ay deegaano badan kala wareegeen al-shabaab islamarkaana ay sheegeen in ay dadka shacabka ee deegaanadaasi ku dhaqan ay ku dhibaatayn jireen maanta ayaa howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada halkaasi ay ka sameeyeen waxa ay sheegeen in ay ku soo qabqabteen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo weliba gaadiidkoodii ay wateen dhinaca kale taliyaha ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba ka jirin warar muddooyinkii u dambeeyey laisla dhex marayay oo sheegayay in hub fara badan ay dowladda federaalk soomaaliya ka dejisay magaalada kismaayo ee caasimadda ku-meel gaarku ah maamulka jubbaland taliyaha ciidanka xoogga dalka ee gobolka jubbada hoose mahad cali nuur oo caaway la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalladii u dambeeyey ciidamada ay ka sameeyeen gobolada jubbooyinka iyo gedo annaga ciidanka dowladda federaalka aagga hore baarsinguuni ilaa kooxi ilaa musaxaadkii araare maalin kasta howlgal baan ka samaynaa dhinacaas oo kale oo mataqaanaa kale oo dhinaca bidix iyo dhinaca webiga oo labadaba waan haagnaa maanta toban iyo buuxaaji baan ka samaynay howlgallo min cadowga ka mid a qolada al-shabaab baa isoo dhiibay marka xaaladdanadu waa un amniga inaan ka shaqayno difaaca annaguna waa adag yahay howlgalladana eriyadaas si fiican buu uga socdaa waa gartay meelaha howlgalka aad ka samayseen waa meel ma waxaan ka samaynay muuse xaaji araare toban eriyadaasoo dhan waan ka samaynaa ujeedka howlgalkan saaka u bilowdan muxuu yahay awlaadan u bilaabi jirin
mar walba anaga wiil kasta waxaan ku samaynaa cadowga mataqaanaa howlgal baan ku samaynaa waxaan u diidaynaa cadowga inuu mataqaanaa harsado fadhiisto aan meeshiisa ugu taganaa rabnaa anaga ma rabna inaan iska joogno mataqaanaa howlgalada dhabi waa wax joogtaa wiigan oo wiig wiiga usbuuc kasta howlgal baa samaysaan usbuuc kasta waxaan ku samaynaa ilaa erida waan tagnaa eridadaas oo dhan waan tagnaa
waa gartay meelaha ugu badan howlgalka ka samaysaan waa meel ma waa muuse xaaji iyo coman muuse xaaji coman intaas bisma inta howlgal awadeen aad ka qabateen eriyadaas wadadaa dheer ee isku xida wadanka ilaa jilib ilaa dhulkaas eriyada dhinacan xaggan oo bidixdaana waan ka samaynaa meel day cabdila dhaho meelo badan baan ka samaynaa laakiin ciidanka wuxuu u aagaa mar kasta howlgal buu aagaa operation kusoo fuliyaa cadowga soo burburiyaa wuu ka soo noqdaa howlgalka aad samaysaan ma joogtay miya mise waa howlgal gaara laydin dura la yiraa maya annaga shaqadanada wiig kasta waxaan ku samaynaa cadowga howlgal isbuuc kasta labada jilaba waan u dhaanaa waa garta maxaa kala kulantaa marka howlgal aad ka samaysaan gobolka jubbada hoose runtii hadda intaas howlgal aan samaynayna cadowga markasta dharbaa hadda an baan ku dhufanaa al-shabaab way jabeen awoodna ma laha meel ay joogaan oo ku badanyna male meel walba waan ugu tagnaa wax baan ugu tagnaa wixii markaan isdagaalo way naga cararaan ciidan xoog leh oo al-shabaaba ma ku hayna anaga dhulkaas waa garta ugu dambeysa howlgalka aad samayseen imse dagana ku qabateen ilaa buulaha dhulka waa taqaanaa magaalada kuwa baarka ilaa iyo koban waxaa ku dhex taala saddex degmo saddex tuulo waaweyn baa ku yaala waa garta marka bilba howlgal samayseen waan safeynay waa garta bilba howlgal samayseen wax ku qabateen saddex degmo wax maxaa khasaara ka dhashay howlgalka aad samayseen wax khasaara ah oo ka dhasha ma jiran oo labada dhinaca adinka iyo al-shabaab
waxaa jirtaa maalintii horeysay aan koman tagaynay waxaan hubsaday dagaal badan oo saddex meelood yahay cadowa waxaan ka dilay sideed baan ka dilay daawacoodii midkoodina waa qaadan waayen waa ka carareen marka sideed baan ka dilay sideediina meeshii ka carareen waa gartay meelaha hadda al-shabaab ay joogaan oo adinka idin qorshaysan in howlgal aad ka samaysaan waa meel ma anaga hordeena hadda waa jiraad in ma haysano oo laleeyahay meel hebel hala qabto waa jiraad ma hayno laakiin annaga waxaan haysanaa inaan deegaanadan hooda dhow cadowgu yimaado inaan mar walba tagno oonu kula dagaalano waa gartay meelaha al-shabaab aad ka qabataan ama deegaanada aad tagtaan yaa ku sugan hadda oo ka howlgala ma ciidamaha uga tagtaan mise inta tagtaan oo al-shabaab ka saartaan kasoo laabataan annaga hadda badaan operation waa jibaab wax deegaan inaan joogno oo amar ma haysan waxaan amar ciidan baan ku shaqaynaa ilaa keliyaha taxadarka bixiya qabashada dhulka iyo dowladda federaalka laakiin inaan burburino cadowga meelaha uu joogo o dhan dhulka wixii jin ka sakeeya yaan ku samaynaa aad baan ula dagaalamaa dhimasho badan baan ugeynaa dhaawac badan baan ugeynaa dadka shacabkaan aadanaa dadka shacabkaan talkulaynaa markaan tagna meesha waan u yeelnaa waan u gudgudaynaa waan samaynaa deegaanka aan deganahay baan shacabka u quudinaa daawooyin iyo wax kasta u geynaa marka cadow aan la dagaalamo mar walba dadka shacabka waan u naxariisanaa waa gartay maxay soo kordhinaysaa deegaan inta al-shabaab ka saartiin dab uga soo baxdeen haddana dib al-shabaab u qabsadaan abayan waajibaadka haysano ma inaan meesha gacanta ku hayno waajibaadka haysano oo anaga waa operation inaan ku samayno cadowga tabartiisa aan daciifino waa gartay marka hadda al-shabaab meelahan kuu sokeey ay ku sugan yihiin oo idinkuna aad joogtaan waa meelma kabsuma meel ka sokayso al-shabaabku joogaan male araare muusaxaaki common waa faarad waxa al-shabaabka jooga male ciidanka dowladdana ma joogaan ha laakiin iyaga waxa u sokeeyo kabsuma waa gartay danta ku jirta maxay tahay marka deegaanada al-shabaab oo ka saarta idinkuna ma joogtaan waxa weeyaan deegaanka waxaan rabnaa anaga dawlad baan nahay dawlad baa waxa weeyaan amar bay ku shaqaysaa order bay ku shaqaysaa anaga waxaan rabnaa dhulka aan qabano inaan u samayno ciidamo madaniga ciidamadii amniga hadda dhulka aan joogno waa aragtay nolosha dadku waxbarashadii caafimaadkii nolosha dawliga oo dhan baa ka jira marka dawladda mar walba qorshe ay ku talagashaa jir qorshaha dawladda waxa weeyaan meesha marka si fiican loo qabto sida hadda waa aragtay dhulka sadiidii caanoodi dhulkii suu noqday inay dawladdu markii ay qabato ay ka samayso wixii dawladdu lahayd waxbarashadii caafimaadkii sidaan dhulka joogna oo kala rabnaa waxaana tegnaa gacantaan ku hayna maalin walba waa joogna maalintooda ciidamada jooga oo mataqaanaa maantaba waan joognay common araalo waxaana waa joognay cadow waana kasoo qaban
taliya gobolka jubbada hoose ee gaar ahaan duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose al-shabaab deegaanka ciidamada xoogga dalka ay ku sugan yihiin iyo ciidamada daraawiishta dhowr jeer ayay weerar ku qaadeen khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay marka sama moodo al-shabaab inay ka xoogan yihiin gobolka jubbada hoose mar haddii ay samaynayan howlgallo dad ay ku laynayaan ama askartii dowladda xoogga halkaas ay ku laynayaan al-shabaab gobolka jubbada hoose uu wen yahay waa gobol weyn oo og tahay laakiin hadda dhinacan oo jamaana iyo dhinacan kismaayo cadowgu uu ku tabardaran yahay oo og tahay intay soo geli jireen intay imaan jireen muddo dheer baa ugu dambeysay baarka ugu dambeysay cadowga oo weer soo qaada xoog leh al-shabaab meelo kale oo isu goodiyo meelahaas in aadan mooyaane dhinacan soke anaga waajibaadkada ciidanka anagu joogo ma yimaadaan anagaa raadsano oo ugu tagno meeshay joogaan laakiin maxay tahay marka baagsi markasta ay u baagsanayaan deegaanka baarsagooni oo degan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland nimankaas waa ogtahay dhaawacii iyo dhimashadii ka gaaray waa ogtahay khasaarihii ka gaaray waa ogtahay oo waajibkii loo jediyey waa ogtahay wixii ku dhacay in meydkoodii dhaawacoodii wadooyinka yaalan horta dhana laga soo furtay sidaasay u socdaan laakiin hadda waa ogtahay hal sanaa kasoo wareegtay waagii weerarka iyo sanka ilaa hadda weerar hal maroo dambe laguma soo celin annaga ayaa weerara oo u tagna meelahay joogaan u tagna oo raadsana ilaa hadda intayna soo raadsadeen wayna soo weerin
jubbaland doorasho ayay u diyaar garoobaysaa oo la filay in bisdeed ee sanadkani ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee adinkuna waxa leediin howlgal ayaan ka wadnaa ee meesha leeraa ee gobolka Jubbada Hoose ciidanka xoogga dalka qaybta afar saddexaad ee ku sugan Jubbaland dhamaantan waxay ka howlgalaan ee gobolka Jubbada Hoose annaga waajibaadka annaga doorasho iyo siyaasad shaqo kuma dhin annaga ciidanka xoogga dalkaana dhahaa hadday doorasho socoto iyo haddayna soconin annaga waajibaadka annaga waxaa weeye inaan la dagaalano cadowdow maaha siyaasad wixii siyaasada waa siyaasad laakiin annaga waajibaadka annaga waxa weeyaan inaan cadowga la dagaalano oo wadanka aan ka horo nabadiid waa gartay maxaa ka jira marka in hub aad leedihiin uu ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaas wax ka jira male waa borbogaandiga ka ahayd wax hubaa noo soo degin male hub nagu filan waa haysanaa wax noo soo degayna ma jirto yaa iskale hub ka soo degay kismaayo
hub ka soo degay kismaayona ciidamada maraykanka ee nacaawiya oo saaxiibadanada ayaa gawaari usoo degtay shan xabaa sababta lagu soo dejiyey ciidamada maraykanka hubkooda ee kismaayo maxay tahay hub maaha وقوارب علم كمريكم تاكلية قوارب كل صعدان واي ما ينفوت ما سوتني ciidamada mareykanka ee soomaaliya ka howlgalaan waxay ognahay inay degan yihiin saldhiga baladogle oo goraan diyaaradda ku yaala maxaa u diida halkaas in kala degaan oo kismaayo ay ugu soo dejiyeen بيس أي waxay ku leeyihiin airportka ciidanka dalab ay ku tababaraan waa gartay ee xooga dalka marka eh, hubkan waxaa la waday ciidamada xooga ku sugan eh, danab maya maya ciidamadan hub maaha horta hub hadhiina gawaarida usoo degtay gawaaridana way keensadaan ciidanka dalab meeshuu degan yahay yaa waxaa la jooga ciidan oo mataqaanaayey baabuur baa usoo degtay hub ma soo degin horta wax walba in la sheego been ma fiicna wax huba oo ka soo degay male waa gartay baabuurta eh, maxay yihiin marka baabuurtan baabuur xamuula ma Ciidanka yihiin ku baabuur soconaya markay ciidan midnimo waa ciidan mataakuleeya oo cadowga aan la wada dagaalano oo mataqaana diyaarado wata oo aanay mataakuleeya shabaab dowladda federaalka ayaa oday ku tagan yihiin meesha amarkeeda waa gartay baabuurtan usoo degtay ee ciidanka ee mareykanka ee soomaaliya ka howlgala eh, maxay yihiin baabuur dagaal miya maxay yihiin baabuurtan maya waa baabuura ku socdaan baabuurta hadda wadana waa iyaga maraykankan siiyo ciidanka xooga dalka ku dira- ku howlgalo marka eh, Marka waa baabuurtan baabuura ku soconaya nimanka madaxda waa ogtahay nimankaas howlgallada nala galaan baarka waa ogeyd in ciidan mataqaana wixii ka dhaca marka waa ciidan nala mataqaana ay nala socda anaga waa gartay eh, taliya eh, waxaa leeyahay eh, baabuurtan ee kasoo degtay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waa baabuur qafilan waxaana ku jira hub loo waday eh, ciidanka xooga dalka ee ku sugan eh, gobolka eh, jubbada hoose maxaa ku beeninaysaa in aysan hub wadin eh, baabuurtan kasoo degtay garoonka diyaaradaha kismaayo dadka meesha jooga beri qofkii meesha jooga unba horta waxaa la wareystaa aha dadka anagoo magaalada kismaayo joogna magaalada barbagaando iyo dacaayadaan jira lasoo fidiya laakiin saraakiil ku sugan jubbada hoose ayaa sheegaysa ya saraakiil ku sugan eh, jubbada hoose ayaa sheegaysa in hub ay wataan baabuurtan kasoo degtay garoonka waa diyaaradaha kismaayo beentood waa beentood wax ka jira male Eh, waa gartay maxaa ku xaqiijin karta is hub wadin adigu eh, baabuurtan Waxa- ama ina xaqiijinaya ana waxaa ina xaqiijinaya wax walba noo soo degay inay jirin Eh, waa gartay marka eh, qol nuucee hadda wadaan marka ka wadaan eh, jubbaland howlgal ma wada anaga operation aan wadna cadowga aan kula dagaalanay wuxuu ka socdaa gobolka shabeellaha shabeellaha dhexe ciidamada militariga xoogga dalka soomaaliyeed waxaan waajib u haysanaa inaan cadowga burburino saacad walba iyo waqti walba tan milyan saacadda anaga aragno cadowga waan weeraraynaa waan jilcinaynaa waan la dagaalamaynaa waa waajibaad noo saara anaga siyaasad anaga shaqo kuma lehin waajibaadkeena waxa weye inaan cadowga nabaddiidka aan la dagaalamno Eh, waa gartay waqti kastana u qabnaa waa gartay wax dooran ma ku leedihiin eh, sugidda eh, ammaanka goobaha doorashada ka dhacaysa ee jubbaland maya maya siyaasad anaga shaqo kuma lehin militari baan nahay buluis ma lehin militariga federaalka qaranka soomaaliyeed baan nahay waajibaad dowladda anaga ayna siisay inaan anaga doorasho galno Waa gartay, Kismaayo.
waajibaadka anaga waxaa weeyaan inaan la dagaalno cadowga anaga Mm, waa gartay eh, magaalada kismaayo eh, wax ciidan oo eh, ka soco dowladda federaalka eh, qaybtan farsaddexaad ma jiraan maya dee saldhig baan ku lehnaa xafiiskeennadaa ku yaala Eh, marka maxay- Laakiin ciidankana uu- wuxuu ku jiraa difaaca qaranka hore magaalada waxaan u jirnaa toddobaatan kilomitir iyo konton kilomitir
magaciidina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ssdf snm unc sbm ssnm uncsb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigae dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku guda jirna haatanna waxaan dib ugu laabanayaa maamulka hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle wax kulan ah ma aysan yeelan muddo ku siman shan bilood waxaana la sheegayaa in khilaafu u dhexeeya islamarkaana wax kulama aysan yeelan muddooyinkii u dambeeyey iyadoo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi uu sheegay in uu xiran yahay kalfadhiga baarlamaanka maamulka hirshabeelle islamarkaana xildhibaanadu fasax ay ku maqan yihiin iyadoo dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka ay sheegtay in wax fasaxa aysan ku maqnayn baarlamaanka maamulka hirshabelle islamarkaana uu jiro khilaafa u dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle haddaba xildhibaan nuur xaashi warsame oo caaway la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey kana hadlay khilaafka xoogan la sheegayo inuu u dhexeeyo xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle isagoo sheegay in khilaafka uu muddooyinkii dambe ka dhex taagnaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi iyo ku-xigeenkiisa islamarkaana wax kulamo ah aysan yeelan baarlamaanka maamulkaasi bismillahi alxamdulilah wasalaatu salamu ala rasuulillah waa waa raadi cadudu waa mahadsan tahay ilaha mahadle waa waa dhuwa insha allah guud ahaan hirshabelle waa iska muxuu ahaa waa soomaaliya degmooyinku degmooyinkay lamid yihiin goboladu gobollay lamid yihiin dhinacan muxuu ahaa hiiraan tabaana hogaa dagaal la dhaceen oo dadku lehday labadan bir laakiin arrintu waa xasiloonta laakiin madhow laba jimcaad intii u dhaceen hal toddobada dagaal xooglu ka dhacay oo dad daaqsima oo baadiyaha isku laayeen marka sida kale waa iska waa iska caadi waay muxuu ahaa fataaday waxbaa jirjira wabiga oo fatahay oo dhinacan shabeellada dhexaa laakiin waa iska caymataa adigu dhinaca gilgilay adigu saxadda waa runta haddaan ku hormarno ee dagaalbileed ka dhacaya ee qaybo ka mid ah ee gobolka hiiraan ee gudoomiye caanaada xildhibaane balga warran dagaaladaasi xaggii ku dambeeyeen maxaa xal laga gaaray sidee wax u jiraan
waa mahadsan tahay walaal waxaa waaye su-aal fiican waaye dagaaladu waa iska horta waa dad guurtii muxuaha oo meesha ka dhacay oo isla deegaanka oo isla hirshabelle ama gobolka hiiraana marka waa soo nawaaxiga dagaalka ugu dambeeya wuxuu ka dhacay nawaaxiga tuulooyinka matabaan hoos yimaada marka hadda waa la dagaalay kadibna hadda cid hadda dhex gasho gaar ma jirto qoladaas galmuduga muxunaha dhinacaas oodayaalka iyo dhinaca gurceela oo miidadkii kala wareejiyey annaga dhulka hiirshabelle waana xuduuddheer meel la maro dhinac isgaarsiinta oo inaad cerka hadda ku tagta martabana diyaartoosa maan marka yani muxuu ahaye isgaarsiinta qaabkaasi lagu gaari lahay hiirshabelle dhinacaasay ka fududahay markii laga imaanay dhinaca gurceel laga yimid ka dhowdahay xuduuddu ka dhowdahay marka ayagaasaan ma la xiriirnayo la shaqeyn leenaho hadda nala shaqeeya galmudug marka waana hadda dowladda dhexena waa codsi waa u dirnay oo mataqaana waa u jeedinay ra-isul wasaaraha marka dhulsamaraa kusoo dhayna iyo gurcaalna waa u jeedshay laakiin intaan ogahay taliyaha qaybta kob iyo laba toddoba iyo labaatanaad ayaa hadda jira meesha oo maxaas aan ku ogahay dhinacaas kob iyo labaatanaad dhulsamareebna iyagana waa la wargeliyey waxaana socda dadaal saan jeclaha daalada dowladda federaalka inay rabo ciidan meesha lagu dejiyo waa gartay hirshabelle ma jirta wax dadaal ay ku baxaysay sidii loo joojin lahaa dagaalbeed dhiiga badan uu ku daatay ka dhacay qaybo ka mid ee gobolka hiiraan
wallahi ni horta waxaan ka ahayn baaq la jeediyo oo ama war facebook lagu dhigo idaacad lala hadlo waxaan ahayn ma ma hayno waxaa nasiib mataqaana iska nasiib daraa oo la yaab leh madaxweyne wuxuu joogaa hiiraan gobolka hiiraan uu joogaa waa nooga dhow yahay waxaan la hadalnay isgaarsiinta dhowr badan kula hadalnay dagaalaas ay soo noqonayeen gurmada waxaa laleeyahay agtiisa iyo isticdaada laga daldalaa oo dagaalkii dhinacan ka baxaya ilaa hadda yani inuu baaqi jeediyo maana wax ficil oo qaadana ma aanan arag marka waa arrin yani isdhigka hirshabelle waa lagu dhaliili karaa waa gartay ka xildhibaan ahaan xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka hirshabelle wax habay ma jirta dadaal adun aa ku bixisan sidii loo joojin lahaa dagaalka meeshaas ka holcaya
horta waxaad ogaataa ado mahadsan arrinta markay tahay amniga waxaa iskale xukuumadda ninka baarlamaanterigahu waa uun xeer dejiye ama xeer ilaaliye laakiin waxaa laga rabaa waa xukuumadda midda kale taas kasokow markii laga yimaado meelaha deegaan doorashada laftigeeda markii in la aada la rabo yacni waxaa dastuuriyana oo qoran in dowladdu xildhibaanka deegaan doorashadiisa aadayo shaqo u aadaa inay sahay isticdaad siido oo wixii logistica loo baga ay dhacdo taasna maanta hirshabelle kama sallana arrimahaasoo marka isbirsay keliya waxaan ku ekaa ka rabaa doorka iyagu inaan baaqa nabadeed jeedino dadka wax garadka oo deegaanka kasoo jira laba dhinacna inaan la hadalno ayadana waa aan qabano wixii aan kari karno insha allah xildhibaan maamulka hirshabelle waxaa ku furan caqabado badan meelaha waxaa ka socda dagaalbilaad waa la socotaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka taagnaa khilaaf u dhaxeeya gudoonkii gobolka iyo Hirshabelle meelo kamid ah gobolka Shabeellaha dhexe saas kale waxaa ka taagan dagaal bilaad xildhibaanada Hirshabelle ma jiraan wax isla xisaabtan ah oo ku sameeyeen ma hadda xilka haysta sida madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha wasiir ee hadda hoggaansha ee tirada Hirshabelle
بسم الله وسؤال سعن هذا ولا ولا الورية نيو ان كلن كبرلمان كان فضل كالفضل الشناد ان سيدا انو بلا شاشرا كواركتين كالفضل waxa u dambeeyay kulan baarlamaan oo dhaca saddexdii bishii maarso ayaa u dambeeyay nasiib daro gudoonkii baarlamaanka hagaya baarlamaanka inuu hagal rabay waa iska danaysteen waxasi oo danaysi u baxeen ee meesha fadhiga ahayd xataa hadda waxaa khilaaf ka taagan yahay baarlamaankii waa furan yahay iyo waa xiran yahay ilaa markii dambaba ay xataa gaarto oo hadda waxaan isleeyahay haddii baarlamaanku furan yahay arrimahan beledweyne oo isqabqabsiga waa arrintii la rabo in baarlamaanka loo keeno oo dastuuriyan madaxweynihi gubernatoriya uu leeyahay si sharciga waafaqsan ay gama gaarin jawaabtu waa sax ma waa may waa keena karta waa baarlamaanka de waa wixii baarlamaanka laga rabay marka waad ogtahay inuu maaseed noo soo dira gudoomiya baarlamaanka bishii hore lix iyo tobankeedii oo yidhi baarlamaanka waa aan xiri isagoo xamar jooga halkaan gabar ku sugan oo baarlamaanka gudoomiya kolalka labadaa idaacadaha ka hadashay maxay rei tiri mana ku sugna hirshabeelle khilaafkaasu waa taagan yahay waxaana u malaynaa maanta gudoomiya baarlamaanku inuu ka dega beledweyne isagoo arrintaas loogu yeero joor imaad layiri si arrintaas iskhilaafka loo xaliyo waa baalmar beledweyne oo aaday facebookan kuwarkaas oo dhan waxaan ka qayb galaa yacni xalinta khilaafka ka jira madaxweynaha gobortor arrintii hiraana ku biiray oon qayb ka ahay irina waxaan u malaynaa arbaco waaye naasada jireen qoladii ay noo soo direen laba gudoomiya kolanka kii labaad oy leeyihiin berrio arbaco bisha toban tahay baarlamaankaa soo xaadiro waxaan sugaynaa haddii alla damar ka hordhicin maayo wixii berri soo baxaan sugaynaa waxaa marka iskhilaafsan labadii gudoomiye oo ku-xigeen iyo gudoomiyaha waa isku khilaafsan yihiin yani habsanu socodkii iyo hanaankii geedi socodka baarlamaanka isku khilaafsan yihiin waa gartay hadda baarlamaanka maxir yahay marka kala fadhigii baarlamaanka maxir yahay mise waa furan yahay oo waxaa la raacayaa gudub xubinka koowaad ee hadalkiisii canab oo ahayd inuu xiran yahay inuu furan yahay baarlamaanka hirshabelle kala fadhidiisii
بسم الله وسؤال سعد waxaa dastuuriya sharciyan gabadha warka ay jeedida sharci ah marka sharciga la raaco waa gartay ee maxaa ku didantiin hadalka gudoonka baarlamaanka uu ku sheegay in uu furan yahay ama uu xiran yahay uu xiran yahay iraadada gudoon kala fadhiyada baarlamaanka ee maamulka hirshabelle
xiriir aan maanta la samaynay kasoo hordhicin maayo jawaabtaas berriyad aad idaacad waxaate shaashadaha ka arki doontaa waxaan sugaynaa baarlamaanku furay inay si bir u shaaciyaan sugaynaa daaladu waa gartay ma la ogyahay sababta ka dambeysa sheekh cismaan barre maanta ku tagay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
waxa laga ogyahay intuu isagu sheega maana maogin intaan facebook maana maba la ogno masiigi baxtaa maba socon waa gartay xiisada ka taagna beledweyne u dhexeeya ee hirshabelle madaxa ugu sarreysa iyo gudoonka gobolka hiiraan wax xal ah gudoomiye ma muuqato ku samayseen baarlamaankiinan si xal looga gaari lahaa khilaafka saamaynta ku yeeshay howlihii shaqo ee hirshabelle beledweyne
waa su-aal saxni ilaa ugu yaraan in ka badan muxuu ahaa xildhibaano dhacay wasiire ah oo oo aan yarayn madaxweynaha la socda iyo xildhibaano kale oo caadiya oo baarlamaan ka tirsan intaba oo mataqaana rebellion intaba waa joogaan marka waxaan u malaynaa arrintaasu inay u baahnaan doonto haddii lagu kala bixi waaye amar kala qabasho in lagu kala bixi doono waxay tastur ku qoraan u malaynaa taasoo mataqaanaa baarlamaanka looga maalmi doonin waa garta marka baarlamaanka sidee kula saari karaan haddii mataqaanaa baqa ay ku kala saari waayaan mataqaanaa dekreeto ku tegi diiday gudoomiyaha gobolka hiiraan tallaabada baarlamaanka hirshabelle uu qaadi kara maxay tahay xildhibaan
haddii horta waxaa jira hay-ado badan oo dastuuriha jira baarlamaanku wasad ogtaaba wuxuu leeyahay organisationkiis u dhisan yahay guddiga muxuu ahaa dastuurka iyo xaroosaadka jira baarlamaanka waxaa jira muxuu ahaa golihii xeer dejinta oo dhamaa jooga waxaa jira wasaaradii dastuurka hirshabeelle marka haddii gudoomiyaha gobolka uu yidhaha xilkaqaadisiida madaxweynuhu habkii sharciga ay u marin asna uu yidhaha madaxweynuhu si sharciyan oo qaaday hadde waxay la tahay meesha loo noqon karaa waa uun yani xeebtaayoo la dhigtay in lagu heshiin la fiiriyo kadibna la yidhaah muxuu ahaa meeshaasaa ka soo jira baarlamaanku qaraar ka qaato soo socda taaniga insha allah beleduna waxaa ka taagan khilaaf xoogan waxaa saameyna oo ku yeeshay shaqadii maamulka gobolka hiiraan hirshabelle ma jirta nuur xaash
waa inta ku yeesho waa hareeyey weliba waa hareeyey waa wax walba yani nudqa walba oo la raaco yani waa qabarka hirshabeelle khilaafka berberi waa saameeyey waa garta saamaynta ugu badan oo reeba khilaafkaasi maxay taha
waxa muqaribku kale dhinaca siyaasadda ugu daran hadda dhinaca siyaasadda ugu daran tufaahim badanaa jiro oo shaki la kala shakiyey la kala shakiyey waad ogtahay ilaa sagaal xildhibaan oo mataqaanaa beledweyne kasoo jeedo labada aqalo inay tageen inkastoy ahaayeen hal beel xildhibaanadoodii ahaayeen waxawaad la ahaayeen haddana yani hadda waxaa eedaha kasoo baxa raggii xildhibaanada ay maantadan shirajal shacabelida ku qabteen waxay eedda dusha ka saarayaan mataqaanaa nimankaasi midoo federaalka inay arrinta dhibaatada ayagu ay abuureen waa tahay waxaad ka mid tahay baarlamaanka hirshabelle waxaad xal aad moodeen xildhibaane in aad saan xil noqoto oo saan uu maamulka hirshabelle ku shaqeeyay miyaa saan xal bedeen
wallaahi niyo waa su-aal fiican adiga hadda hadda ma sheegi kartaa meel barlaan iyo xukuumad ay ka dhisan yihiin oo aan khilaaf ka jirin ma sheegi kartaa haddii ay tahay galmudugta aad joogto iyo haddii ay tahay muxuu ahay muxuu ahay jubbaland iyo hadday tahay dowladda dheer federaalka yacni habacsanaanta iyo iska hor imaadka na waxaa keenaya laba arrimood waana dalkoo dhan qaabkii federaalka dalku u qaatay oo aan anigu faham badan ka oqonin soomaali haddaan nahay ciidan militariyo cudud badan oo meelaha gobol aan owsalayn oo yani muxuu ahaa hataa xukuumadda ama baarlamaanku waxa uu fuliyo ama madaxweynuhu socdo dekretadeeda aan tafniidkeeda uu tabayar yahay oo arrintii dalkii weli yani marxaladii guurka qabiilka oo loo guurlahay yani qarannimada ay mataqana geesisoodku taagan yahay waxyaalahaasoo dhan oo ku hareeraysan marka waa yani waxaa waaye culumarkoo dhan socdo kama socdee soomaaliya soddon sano burbur ku jirna insha allahu tacaala taaka taakaa lagu tabi doonaa diaalad hay-adii dawliga ah hirshabelle dhammaan wax shaqeeya ma jirto madaxweynihii wuxuu iska fadhiistay ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo uu sheegay in uu joogo siduu iskaga difaaci lahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan ee halkaas ku sugan meelo ka mid a gobolka hiiraan waxaa ka dhaca dagaalabilaad oo ay ku dhinteen in ka badan laba boqol oo ruux oo mataqaana saababkeedu halkaas ugu dhintay shabeellaha dhexe al-shabaab ayaa degan halkaasi la wareegaya adinkii khilaaf xoogan baa idin dhexeeya xaaladda hirshabelle nuur xasham sidaan miya
waxa waaye waxaasoo dhan waxaan isleeyahay meel horta meel horta aan shaqa ka socdo layskuma qabqabsadee hirshabelle markii loo fiiriyo steedyada yani xilliga ay dhismeen waxaan isleeyahay baarlamaankeeda yani qaabka u shaqeeyo ama qaabka uu yani u furfuran yahay ama xorito qowlka ka jira ama muxuu ahaa la socodsiinta dadweynaha hadda waxaa jira waxaan isleeyahay waa baarlamaanka ugu wanaagsan waa garta adinkaas haye siduu wanaagsan karaa saasmatan qof ula xisaabtami kara haddii baarlamaankii oo ahaa meesha loo laabanaya haddii ayagas hayaan waxa qaban kartaan maxay taha
baarlamaanka la saxa marka hore insha allahu tacaala baarlamaanka la saxa markii baarlamaanka la saxo kadib aa xukuumadda loo jeesan karaa marka baarlamaanka la saxana waa waa socda brosees socdo insha allah waa gartay imise waqti u qaadan karaa marka xalinta khilaafka u dhexeeya baarlamaanka hirshabelle waxaan isleeyahay ugu badan bil ama labo qabaad ugu badan labo bil qaadan kara ka badan ma qaadan karo insha allah waa gartay yaa ka howlan marka xalinta baarlamaankaas
waxaa ku baarlamaanka dhexdiisa ku howlan cod kale dibadda ka imaan karta ma jirta baarlamaanka ku howlan insha allah waa agaag dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybihii u dambeeye barnaamijka xulashada waraysyada haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xiisaha badneed ee kalamaan
kalamaanay anaa war idiin haya maanta aadaan u cadhaysana dowladda kenya waxay tidhi diyaarad soomaaliya ka soo duushay oo wajeer lagu soo silcin kenya kama soo degi karto korkeedana ma mari karto waa ku faraxsana marba haddii shacabkii wajeer lagu sii silcinayo madaxduuna iska dulmartaa qalad bayba ahayd carabtaa dhihi jirta kamaanaas laa baasa miya warnimiyo ani warsiinhaaye madawiine huru kenyaata heesi may erekasaasana irkasaw aniga malihi weri madawiine farmaajo sunka dabagaadadi baddasow aniga malihi yeri huru kenyaata iinkale were anlanagadi haddana ninkii dhoof ku yimid baay geerudi dhibaysaa yeri gaari farmaajusin markala gundidi miyay dhimishadu iqoontaaye miyaan dhiigbahay ka diiraaye baddasow aniga malihi yaka koobi horta waa sax hadduu uhuura yidhi cirka soo anigu malihi badda iyo dhulka soo anigu malihi inuu yidhaha farmaajo laakiin waxaan aaminsanahay dulmiga ay keniya wado doqonnimo annaga ay naga garatay baa u sababa horta kenya inay doqonnimo naga dareentay waa xaqiiqo sababtoo ah shacabka soomaaliyeed caws laga soo gaday bay daaqaan maalin kasta marka anu waxaan dhihi lahaa daandaansiga soo batiya sidaynu u dabacsannahay dad baa ugu tala galaye dibiga magaciisa iyo duulaanka maxaa kulmiyey oo kaalay kenya awal baddaan isku haysanay uura kenyaati markuu afkeenna ku heysaya yaa u fasaxay war ninka midowga isaaqay isku afyihiin faraha ka qaad asaa soo turjumay arooy ninkiishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa ninkiishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa war maantan iyo calacalkiinna wuxuu u eegyahay halkii muuse maraqa looga daray maantana hargaysa caasimadda somalilan waxaa laga taagay calankii gini oo lagu xardhay mujaahidkii faysal cali waraabana wuxuu yidhi maanta waxaan joognaa berigii maraykanka daaraha laga dumiyoo kale sababtoo ah dalkiinna aqoonsadaba qoladaanu jaarka nahay xidhiidhkaabay u taraysaa marka hootobagaf yar baa lagu soo rogayaana cunaqabatayntii maraykanka kolba soo rogi jiray oo iiraaq ku qaadi jiray iyo ciraaq ayay noola imanayaan horta anuu gabar cashe gini layidhaha baan aqaan giniga istarliinkana beri baan maqli jiray ee aduu geniganaad sheegsheegaysaa ma nin baa mise waa naag war labaatankii shilinoo soomaaliya gini la odhan jiray naga tag oo warba sax meesha kuma haysaane waa ginigii ictiraafka la siinaya weeyaan kani haa meeqa geniya intiraafka laydinka siiye warwar maysiin wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maanta safiiradii adduunka ee soomaaliya joogay safiirkii geniga jiray war safiirkaygii somalilan ma ku jiray war dowladaanka hadlayaa genina awran xiir la lahayn na dhegaysta warka wasiir cawad safiiradoo la kulmay wuxuu u sheegay in soomaaliya dadkada qaybinaya ay jiraan adduunkuna uu ka digtoonaado laakiin waxaa la yaab lahayd markii uu yidhi ra'iisul wasaaraha soomaaliya kow iyo toban cash ayuu dalka ka maqan yahay war galmudug muu dowlad kale u aqoonsay wasiirka ra-isulwasaaraha galmudug u joogaaye warya meegasiinla'ani kurbarooga intiisan taladan dhiibna dalka shalbara war wasiir cawad kulankii maanta uu safiirada la yeeshay iyo khamiistii markii uu xidhiirka u jarayay dowladda gini labadaba wuxuu isticmaalay dowladda kumeelgaarka goormaan kumeelgaar dib ugu noqonna federaal baanu hayne war adeena wasiirkiinna afkiisiiyo dhagihiisaan ismaqlayn war wasiirka silhamad oo haytaan hilmaami hadalku ma jiro hilmaami hadalku ma jiro inaad eru waayey war war ma haysaane sheekh abwaan ra'iisul wasaare khayre oo shalay khudbaddii jimcada uga hadlay xumaanta qabyaaladda aayado qur'aana iyo axaadiisna soo deliishaday dhuusa mareebuu joogaa waxaana u socdaa gaalkacye dibadda aad sheegaysaan ma jiro war nin kastoo dhuusa mareeb taga toban magac muu yeeshaa hore waxaan u ogeyn digtor sheekh raiisulwasaare shaakir iyo sheekh madaxweyne xaaf haddana waxaad noo keenteen sheekh abwaan raiisulwasaare khayre war lanya walaad hilmaansantaa jirta galmudug hoobada saata maylikiinjeey maalin mahmuud handhoosku goba inti isku aro ijaasi ka siye hofadaas sheeg nagoy hofadaas abwaan nagoy adikin yaale war baarlamaanka maanta waxaa ka hadlay xildhibaan abwaan cabdishir cayaar jecel war ilaahay ka cabso xildhibaannimo iyo abwaannimo iyo cayaar jeceliyo isma raacde war haddaan sheekh loogu darahayna dhegayso galmudug seedayhe waxau yidhi waxaan ka dalbanaynaa ra'iisul wasaare khayre inuu baarlamaanka hor yimaado ee u caddeeya mowqifka dowladda ee badda soomaaliya iyo kenya nagu haysato hayaay haddaan loo yaabaa bad kaluuba galay oo maqayru baarlamaanka uga yeeray baarlamaanka markii fahad loogu wacay waxa ka dhacay waa la ogaay marka xildhibaan cabdishire ma hadduu khayr u wacay xilkiisi ma rabo miya warwar ma haysaana qaramada midoobe waxay tidhi tobankii gabdhood oo afrikaana lix ka midihi maqaarka iska fiiq oo waa iscaddeeyeen war may dheega jiray kadoranay godoobgooyi waa leeri ada bilaan lay sheego ay tahay aanala magaalkii baa isadaayohay meeli lijeeda magorada wana gabar baa waxay tidhi maxamed cali markaan isbaranaynay wuxuu u eeka cayaaryahanka bogba maantana wuxuu eegyahay war waa ka soo jawaabay wuxuuna yidhi gabar quruxdeedu mayk ab tahay dhirirkeeduna kaba taakala yahay maxaan kala hadlayaa war ninka ka xishooda gacantii koowaad uu marayaa weli lama gaarin awowgiin lagu war ma haysaane jubbaland midda ka dhacday maxaa ka ogtihiin odayaashii dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayey waxaa lagu soo dayay ilka casir ninkii la dhihi jiray oo qaadajee ruux ruux ruunay ruux rigdhe rig war waxaad ilowday samsamey balisaar balisaar samsamey balisaar balaaya ku saar makaasay ododhaqameed ka dhigeen warwar ma haysaane waxaas wax ka daran baa kismaayo ka dhacay nin weriye ahaa sawir musharacan sayid axmed madoobe ahayn commenti uga dhiibta facebookiisa shaqadiyaa laga joojiyey masaafurisna waa lagu xukumay horta filimkii saddex ii keen aan mid kala baxe weli kismaayo ma ka socdaa awowgii la gub show kismaayo waxaad u maleeyni galmudug warwar ma haysaane dilkii bajaajlaydaa soo laaftay maantana askari militariya ayaa hal bajaajla qalaf uga siiyey war militarigina ma bax ka sii bay noqdeen war dogonka ganow ciidan oo bac ka siin lahayna mabajara war wiil maleeshiya aa gabiyey akee haddaan soo gatiyo booshka araxdaaba dabadeedna inamaha kufsados waa askari maaha war mid kalena wuxuu yidhi shacabkan jajuubka wada cadow jabanka jirin karin xaqoodii jidadkiina laga xidhay kuwa sii jirdilaya ma ku jimicsanayaan war mid kale wuxuu yidhi shacabkan la dilayo la sii baabi'inaya kuwa sii qarxinaya ma jannay ku tegayaan kuwa kale ma eray bajaajka baasi yaraay baalga muundadana yaraay baa kasii haana leeyo ma dib basiyaayaan mayn lijeedan nin waxaan maqli jiri cabdullo ku yidhaa nin haantan aad naga sheegtaa maalin kasta maxay tahay waa kugu fogate intaan la jeebayn wariyaan iyagnabtay horba ma ii jeebayne war yaa buuqiinaa batay kalamaan ku soo koob inta ayaanan sii badina
war adanaga buuq badan baraaye
fariintaas iyo xubinta xiisaha badneed ee kalamaan waxa ay u dambeeyeen barnaamijka xulashada waraysyada raadiyo cadado tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo cumar axmed ibraahim saxiife saaxiibkay libaan cabdi ciise ayaa barnaamijka ii farsamaynayay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mida intaa ku kulmin waxaan inkaga tegayaa heesta aan idin ballan qaaday bilowga barnaamijka
qoshadayda somalida lakala xa harshushna qorshadayday somalina lakala xaaday in badowlad lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiidhkay lahaayeen xaqiiqdii la kala jaray ayaan anigu ka xumahay ka xumahay